qaramada midoobey ayaa imaaraadka carabta ku eedeysay inay ku xadgudbayso cunuqabataynta dhanka hubka ah ee qaramada midoobey ay saartay soomaaliya warbixin ka soo baxday qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in burcadbadeeda soomaaliya ay sii xoogaysanayso ay sabab u tahay waddanka isutagga imaaraadka carabta oo hub sharci darro ah geeya xeebaha soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale warbixinta qaramada midoobey ayaa lagu sheegay inay heleen warbixin caddaynaysa in maraakiib hubsida ee imaaraadku ay leeyihiin ay gudaha u galeen soomaaliya qaramada midoobey ayaa sidoo kale sheegtay inay ka walaacsan tahay saldhigga milatariga ee imaaraadku doonayo inuu ka furto magaalada berbera ee maamulka somalilan islamarkaana ay warbixin u direen ku saabsan saldhigga berbera sida uu saameyn karo cunuqabataynta dhanka hubka ah ee soomaaliya ay saartay qaramada midoobey balse aysan wax jawaab ah ku soo celinin dowladda imaaraadka ilaa iyo hadda dowladda imaaraadka carabta ayaa wada qorshe saldhig milatari ay uga dhisanayso magaalada berbera ee maamulka somalilan taasoo beesha caalamku ay shaki weyn ka muujinayso saamaynta ay ku yeelan karto xasiloonnida wadamada geeska afrika